bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm calىa nabiyina mxamadi wcalى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii akli اlaxmi haada kani baabun baab weeyaan fii akli اlaxmi fii xukmi wa kayfiyati akli اlaxmi hilibka cunistiisa caddaynteediibu u baab yahay sida loo cuno ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثnا سcيد بن منصور qال xdثnا أbو معشhر وهuوa نجيح بن cabدالرحمن الsindي وهuوa ضaعيiف أsن واkhتلط أhرج xadيiثه أصxاaب سنن الأربcة ayb أbو macشhر magaciisu waa نجيح بن cabdالرحمن waana ضaعيif عن هiشhام بن cروة عن أbيه عن cائشhaةa qاaلت qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم laa taqdacu laxma hilibka ha goynina bisikiini middi ha ku goynina markaad cunaysaan middi ha ku goosannina fa innahu kaas isagu min saniici alacaajimi acaajimta habsamayskooda weeyaan iyo habdhaqankoodii wanhasuuhu goosta oo ilkaha ku goosta fa innahu isaga ilka ku goosashadaas ayaa ahna'u bogaadin badan wa amra'u hungurimadid badan oo hungurimar badan ayb xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa hilibka inaan midi lagu goosanin marka la cunaayo laakiin waa daciif waxaa ku jira abuu macshar najiix bnu cabdiraxmaan assindi ayb saa darteed marka xadiidka matnigiisu ma ansixin qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi walaysa huwa bilqawiyi walaysa maahan huwa xadiidku bilqawiyi mid xoog badan maahan ayuu oo isagii baaba dacfigiisii sheegay qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa huwa abaac abu jacfar aabaac qaala xadaanaa bnu culaya ismaaciil bnu culaya ismaaciil bnu ibraahim ibni miqsam can cabdiraxmaan bni isxaaq ayb whuwa cabdiraxmaan bn isxaaq الzuraqi saduuqun sayiءu اlxifdi rumiya biاlirjaa akhraja xadiiثahu abu daawuud wabnu maajah can cabdiraxmaan bni mucaawiya huwa qaadi ayb cabdiraxmaan bni mucaawiya cabdiraxmaan bni mucaawiyata huwa الzuraqiyu saduuqun sayiءu اlxifdi rumiya bilirja akhraja xadiiثa abu daawuud wabnu maaja can cuثmaana bni abi sulaymaan wahuwa qaadi maka iqatun akhraja xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim abu daawuud wاtirmidiyu fi shamaa'il wالnasaa'iyu wabnu maaja can safwaana bni umaya qaala kuntu aakulu maca الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigan la cunaayey faaakudu laxma hilibka ayaan qaadanayay min alcadmi lafta ka ahaaday lafti ayaan ka qaadanayay faqaala waxa uu yidhi markaa adni alcadma lafta u dhoweey min fiika afkaaga u dhoweey fa innahu ahna'u wa amra'u yanii hilibka isagoo laftii ku dheggan baan ka goosanayoon ka qaadayay faaakudu laxma hilibkii baan qaadayay min alcadmi laftaan ka soo qaadayay faqaala markaasu wuxuu yidhi adni alcadma lafta u dhoweey min fiika afkaaga ayb fa innahu ahna'u isagaa bogaadin badan oo amra'u hunguri marid badan ayb xadiidkan isagana qaala abu daawuud waxa uu yidhi haadaa mursalun waa xadiidkan inqidaac baa ku jira mursal hunaa bimacnaa munqadic buu ka wadaa cuhmaanu lam yasmac min safwaan cuhmaanu bnu abi sulaymaan safwaanu bnu maya waxba kama maqlin oo inqiaac baa meeshaasna ku jira waa daciif isaguna bal waxaa sugnaaday in nebiga sala اllahu alayh ali wasalama uu midi ku goostay hilib hilib uu cunaayay inuu midi ku gogoosanayaa sugnaatay ayb oo xadiidka bukhaari iyo muslim iyo labaduba waa warinayaan imaamu اlbukhaari xadiidka saxiixiisuu ku wariyey xadiidka raqamkiisa laba boqol iyo sideed uu yahay xaafidkuna meeshaas wuxuu ku yidhi markuu ka hadlaayo xadiidka waxyaabaha laga faa'iidaysanayo wa calaa jawaazi qaطci اlaxmi bisikiin nebiga calayh salaatu wasalaam baa loo yimid isaga oo hilib goosanayo midi ku goosanayo cunaayo markaas baa salaaddii in la aqimay baa loo sheegay dib buu u laabtay wuxuu aa masaajidkii buu tegey marka masjidkii buu marka aaday oo uu ku tukaday hilibka iyo hudidii intuu iska dhigay isdhinac dhigay marka midida in hilibka lagu cuni karo ayuu xadiidkaas bukhaariga uu wariyey oo tusaa markaasuu ibnu xajar wuxuu yidhi wafi nahyi canhu xadiiثun ضaciifun hilib in midi lagu cunaa in layska reebay xadiiث ضaciif baa ku soo arooray fii sunan abi daawuud ku sugan kan waay marka xadiidkan ayb haddii uu sugnaadaba lagaba soo qaaday inuu sugnaadana khusa bicadami اlxaajati اdaaciyati ilaa dalika waxaa lagu xambaarayaa haddii wax baahi aanay jirin haddiiba uu sugnaado laakiin ma sugnaba xadiidka ayb khulaasaة اlqowl marka waxaa weeyaan hilibkan midi lagu goostaa waa bannaan tahay nebigaa ku goostay kuna cunay wax maxduurana kuma jiraan xadiidkanna waa daciif sida abu daawuud uu sheegay akar اlculamaana ay tilmaameen ayb waxaa marka min caadati اlcajam iyo waxaas ma la dhahayo mar haddii nebigu uu sameeyey ka sugnaatay khalaas bisna ugu yaraan wuxuu tusayaa marka ibaaxo oo biduuni karaaha qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa ayaalisay qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa zuhayr can abi isxaaq can sacdi bni ciyaad ayb sacd bnu ciyaad aلhumaaliy saduuqu walahu riwaaya walahu riwaayaة murslaة akhraja xadiiثah اlbukhaariyu tacliiqan wabu daawuud wالtirmidiyu fi الshamaa'il wالnasaa-iyu can cabdillaahi bni mascuudin qaal kaana axaba alcuraaqi lafaha midda loogu jacayl badan yahay ilaa rasuuli llaahi sala اllahu calayh ali wasalam rasuulka intii ka inuu feento ou xagxagto curaaqu shaati ariga lafihiisa ayb alcuraaqu waa bidami اlcayn jamcu carqin waa bifatxi اlcayn curaaq waa jamac mufradkuna waa carq wahuwa alcadmu idaa ukhida canhu mucdamu laxmi lafta marka hilibka intiisa badan laga qaado oo wax yaryar ay ku hareen oo markaa la xagto ayaa la yidhaahdaa yuqaalu caraqtu اlcadma wactaraqtuhu watacaraqtuhu ayb intaba waa la yidhaha haddii marka aad hilibka ilkahaga uga qaaddo ayb kaana axaba alcuraaqi lafaha nebigu uu feynto kan ugu jacayl ka badnaa ilaa rasuuli illahi sal l slam curaaqu shaati bay ahayd yacnii kaana curaaqu shaati axaba alcuraaqi ilaa rasuuli illahi sal slam ayb markaa nebiga inuu ilkahana ku feentayna waa sugnaatay inuu midi ku goostayna waa sugnaatay labadaba marka wax jiro wabitaali hilibka cunistiisuna inaysa dhib lahayn qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu daawuud bihada اlisnaadi qaal kaana الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yucjibuhu اdiraacu waxaa cajab gelin jirtay addiraacu baa cajab gelinaya garabka wuxuu aad u jeclaawa kaana yucjibuhu diraacu garabka ama tagoogta ayaa nebigu uu aad u jeclaa qaala waxa uu yidhi wasumma fi diraaci wasumma waxaa loo sumeeyey fi diraaci yacnii garabkaas ayaa loo sumeeyeyna wa kaana yaraa wuxuu arkayay ana alyahuuda yahuud hum iyagu sammuuhu inay sumeeyeen ayb oo ay hilibkaa marka sun iyo wax ku dareen si nebigu ugu dhinto sal اllahu alayh ali wasalam waana qiso mashhuur ah qisadaas oo diraaci iyo dhudhunkiisa laftirkiisa baaba hadlayba oo waa sumaysanaha yidhi markaasuu nebiga iska dhaafay naagtii sumaysayba ayaa la soo qabtay waatii marka nebigu uu su'aalay maxaad sidaan u yeeshay haddaad nebi tahayna ma ku gaari karno haddaadan ahaynna inaan kaa raaxaysano markaas baa marka nebigu waa iska dhaafay mar danbaa naagta la dilay waxaana loo dilay albaraa ibnu macruur wiilow dhalay ayaa ku dhintay oo isagana wax ka cunay garabkaas sumaysnaa ayaa ku dhintay qisaas ahaan buu marka u dilay nebiga sala allahu calayh waali wasalam ee isaga waa iskaga waa iska dhaafitiisii marka maxalushaahidku waxay tahay nebigu wuxuu aad u jeclaan jiray garabka ama tagoogtow aad u jeclaa taana marka waxay tusaysaa inay marka hilibka cunistiisu waxba maxduura inaanu ku jirin sharcan ayb qofka isaga ku jiranayo inuu iska dhaafo waa leeyahay taas waa baab kale laakiin sidiisa ahaanba yani in ay markaa nebigu cuni jiray sala اllahu alayh ali wasalam dadka iyaga ka dheeraado oo zuhdi dartiisaan uga tagnay dhaho taqashufka iyo ka doorto oo yacnii sidoodaba aan hilibba cunaynin waxaa dhacday xadiidkii saddexdii nin ee nebiga guryihiisa intay yimaadeen soo oga cibaadaadka nebiga inay soo ogaadaan rabeen way la yaraatay cibaadadii rasuulka oo iyagu waxay isdhaheen nebigu cibaadada waa isku yareeyeyoo isaga dembigiisii hore kii dambaa la dhaafay idinka marka xaggeed joogtaan midkood baa marka wuxuu ku dhaartay inuusan hilib cunin riwaayaadka xadiidka mid saasay ahayd nebiga waa kii yidhi markaas aniga faman raqiba can sunnatii falaysa minii baabun fii akli اdubbaa'i baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii akli اdubbaa'i bocorka cunistiisa wixii ku soo arooray caddaynteeda addubbaa waa bocorka maraqa iyo lagu darsado lagu karsado qال xdثna القacنبي عن mالك عن إسحاaq بن cabd اللh بن أbي طلxة أنه samca أنس بن mالك يquuل إنa khayaaطa nin dhartolo ah oo dharka ka shaqaysto dharka tolo dacaa rasuul الlahi salى الlaه عليه لي وsلم nebigu u yeehay لطacaamin sanacahu cunto uu sameeyey buu ugu yeehay qaala أنسun aنس waxa uu yidhi fadahabtu maca rasuuli الlahi sal اه slم nebigaan la tegey إilى dalika طacaami cuntadaas faqaraba ilaa rasuulillahi sal ll cl slam nebiga wuxuu u soo dhoweeyey khubsan muufo min shaciirin laga sameeyey heed wa maraqan iyo maraq fiihi dubbaa'un uu ku jiro bocor wa qadiidun iyo hilib la qorraxeeyey oo inta cusbo korka laga mariyey la qorraxeeyo la jarjaray qadiid marka kaas allaxmu almamluuxu almujafafu fi shamsi hilibka la cusbeeyey oo qorraxda lagu qallajiyaa la idhaa qadiid hilibkaas iyo bocor iyo maraq ku dhex jiro ayuu u keenay iyo muufada qaala anasun anas waxa uu yidhi fara'aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkaayey yatatabbacu dubbaa'a isagoo bocorka raacraacayo min xawaalayi saxfati xeerada geesaheeda isagoo ka raacraacayo bocorka ayaan arkaayey falam asal kama zuulin uxibu dubbaa'a inaan jeclaanayo bacda yowma-idin maalintaa kadib yacni maalinkaa kadib inaan bocorka jeclaanayana kama zuulin sunno marka hadda nebiga looga daydaa maaha laakiin macnuhu waxaa weeyaan wixii nebigu uu jeclaaday inuu jeclaado waxa ka keenayo waxay tahay maxabbada nebiga sala allahu calayh ali wasalam middaasaana marka ajarka uu ku helayaa amaa waxyaabaha sidaan oo kale ah oo aan cibaadaadka ahayn ama nebiguba uunan tacabud iyo cibaado uunan u samaynin iyaga waa iska mubaax in nebiga looga daydo laakiin mustaxab ma aha ashyaada nebiga afcaashiisa ayaa dhowr nooc u qaybsanto waxna waxaa weeyaan ficil bani aadamnimaduba keenayso hurdada iyo inuu biyo cabo iyo markuu woomo iyo baahi markay qabato inuu cunto cuno iyo taasaa nebiga uga dayanayaa ma la dhihi karo waaba ku qasban tahayba middaas adeena midda kale waxaa weeyaan ashyaa nebigu uu sameeyey tawaafuqan cibaado ahaan uma samaynin laakiin sidaas ay noqotay maalan meela kaadi ku qabatay waa istaagay mwaa tegey meeshii ayuu fadhiistay waa ku kaadiyey cuntadii maalan qaar uu jecel yahaa jirto cillaka sabab marka oo uu ku jeclaaday oo hadda uu muujiyeyna ma jirto oo diini u dhowaanayo ashyaada saasoo kale iyadu waxaa weeyaan waa iska mubaax marka in nebiga looga daydo laakiin sunnana maahan waajibna ma aha tan marka middaasay ka mid tahay laakiin qofka in laga ajar siiyaa la arkaa sababta lagu ajar siinayana ay tahay limaxabbati nebiyihi sala allahu calayh ali wasalam ila meeshuu ku kaadiyo wax ugu kaadinayo iyo waa jacayl nebiga oo u qabo waay jacaylkaas baa marka ajar iyo hawaab uu ka helaya maxalushaahidka marka hadalkan waxay tahay bocorka in la cuno in la cuni karo oo yacnii nebigu cunay sala allahu calayh waali wasalam ayb mas'ale kalena waa laga qaadanayaa waxay tahay shay kale nooc nooca haddii cuntadu ka kooban tahay oo ama qudaar ha noqdaan ama hilib iyo bocor iyo waxyaabo kala duwanoo isku dhex jira hadday tahay qofku inuu dhinacyada ka raaco dhib ma laha qaala alimaam abu daayb marka wuxuu yidhi falam azal uxibu dubaaa bacda yowmaydin maalintaa kadib inaan jeclaanayo kama zuulin marka xadiidkii wakul biyamiini wakul mimaa yeliika ahaa tan waa laga soo reebaya wax hadday kala nooc nooc yihiinoo qofka agtiisa aanu oolin addubaau wاlqaracu walyaqtiinu isku macno waay intaa adduba waa bocorka qarac bocorka la yidhaahdo alqaracu alyaqtiinuna waa bocorka isaguna yaqiinka marka qur'aanka ku yimid baabun fii akli hariidi maraqii iyo hilibkii isku dhex jiray hariidkaasaa la yidhaahdaa laysku qooyey cunistiisa wixii ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay aلhariid waa maraqa iyo hilibka maraqa iyo hilibka isku jira qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu xasaan asamtiyu qال xdثna المbaaرك بن سacيid عan cmر بن سacيid عan رaجuل min أhلi البصرة عan عكرمة عan بن عabاas qاal kana أxب الطعاami إilى rasuuli الlahi slى الlaه عليه aلي وsلم cunto nebiga agtiisa mida loogu jacaylka badnaa aلhariidu weeyaan hariidka ayuu ahaa min اlkhubزi muufada yani ka ahaaday yani hariid iyo muufo hilibkii iyo maraqii isku jiray oo muufadii markaa lagu jiliciyo waاhariidi iyo hariid min alxaysi xayskuna waa timirta iyo subaga laysku xashay ayb ee markaa la jilciyey ama maraqii wax lagu jilciyey ayb taasaa nebigu aad u jeclaa aلhariid marka culammadu waxay ku sheegaan waxaa weeyaan huwa an yufrada alkhubzu bimaraqi اllaxmi muufadii ayaa la jilcinayaa waxaa lagu jilcinayaa hilibka maraqiisa hilibka la kariyaa maraqa uu sameeyo muufada lagu jilciyo kaasaa hariid la yidhaahdaa buu leeyahay waqad yakuunu macahu اllaxmu hilib inuu la socdona waa jirtaa oo waa dhacdaa badanaaba hilibaaba u badan marka hilibkii maraqii oo muufadii lagu jilciyey waa korka looga daray ayb ama laysku burburiyey ama lagu jilciyeyba sideedaba ayb kaas waa marka kaana axaba الطacaami ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam aلhariidu maca اlkhubzi yacni kaana ahariidu maca اlkhubzi axaba الطacaami ilaa rasuuli اllahi sal slam ayuu ahaa wاhariidu min alxaysi iyo maraqa markaa yacnii muufada lagu jilciyo ee markaas subaga iyo timirtana lagu xasho ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wahuwa daciifun waa daciif marka xadiidkan buu yidhi sababkuu marka daciifka ku yahayna waxaa weeyaan ninkaas mubhamkoo ku jiro can rajulin min ahli اlbasrati laakiin hariidka axaadiid badan baa ku ansaxdaye waxaa ka mid ah yacni fadlu caa'ishata cala الnisaa'i ka fadli اhariidi cala الطacaam caaisho fadliga ay haweenka dheer tahay waa sida hariidku cuntada kale sida u dheeryahay sida hariidku ay uga fadli badan yahay cuntada kale ayaa caaishana haweenka kale uga fadli badan tahay marka xadiidkaas ayaa ansaxan baabu karaahiyati اtaqaduri liلطacaami baabu bayaani karaahiyati الtaqaduri ka yaqyaqsooshada nicidda la nacay liطacaami cuntada laga yaqyaqsoodo cuntada in laga yaqyaqsoodo nicidda la nacay caddaynteeda qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna cبدالله بن محمد النفyلي qال xdثna زhير qال xdثna سiماك بن xرب qال xdثnيi qبيصة بن هلب عن أbيه qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgaan mقلay وsأله رaجuل isagoo nin uu su'aalay عني واlxاal qad sألh رaجuلna uu weydiiyey faqاala إna min الطعاaم cuntadii waxaa ka mida dacaaman cunto ataxaraju minhu aan dhibsanayo xaggiisa oon cunitaankiisu xaraj iyo dhib aan ka dareemayo faqaala waxa uu yidhi laa yataxallajanna yuusan dhaqdhaqaajinin fii sadrika laabtaada shay-un waxba waxna yaanay laabtaada dhaqdhaqaajinin oo shakinin ayb daaracta fi الnasraaniyati haddaad sidaa yeesha yacni ood intaad wax ka shakisood laabtaadii geliso ood marka yacnii inay ku dhibayaan ama yacnii aad iyadoon wax mustanada waxay cuskan tahay aan jirin haddaad sidaas yeesho daaracta fi nasraaniyati waxaad shabbahday kirishtaanka diinkii nasraaniyadaad shabbahday marka daaracta fi الnasraaniyati waa jawaabu shardi ou shardigu maxduuf yahay ay in shakagta shaabahta fi ruhbaaniyati haddii aad shakiso ood istiraadid cuntadan haddaa cunto bis waayo dhibaataa kugu imaanayso halkan bay ka dhacaysaa waxan baa kugu dhacayo waxyaabaha adiga marka aad iska owhaam ah aada istusto nasaaradaad shabbahaysaa markaas diyaro iyo baasaysi iyo waxaas inay aadana waa dhici karta arrinkan laakiin waxaa ka duwan wax la og yahay in lagu jiranayo qofku misaajkiisa uunan aqbalaynin maalan caafimaad ahaanbaa waxaa caddaatay qofkan misaajkiisa cuntadan inaysan anfacaynin hilibkii oo kale hadduu cuno beerkii buu ka jiran yahay maalan waxaa la ogsoon yahay in marka uu ku jiranayo ma isagii baa tijaabiyeyba dhowr jeer inta cunay buu sidaa noqday dadkii cilmiga caafimaadka wax ka yaqaanayna saasay qarireen taasoo kale waa layska iska dhaafaya qofka leanna maxaa yeeley daawadana way ka mid tahay naftana qofka inuu halligaa ma aha laakiin midda laga hadlayaa waxay tahay iyadoon mustanad caafimaadna jirin qofku inuu bimujarad yacni shaki un iskaga jiro oo cuntada qaar ka shakisan yahay baabkan marka hadda waxaa weya waa wax shakiga ku saabsana amaa cunto uusan aqoonin ma cunaayo haddii uu yidhaahdo is yidhaahdo war cuntadan ma taqaanida ka leexa iyada dhib male rasuulkay ka sugnaatay waanu tegi doonnaa daaracta fi nasraaniyati yacnii in shakagta haddaad shakiso daaracta fi nasraaniyati daaracta fiihi kaa dhexdiisa waxaad ku shabbahaysaa annasraaniyata nasraaniyada ay laa ydkl fii qalbika diiqu waxaraju liannaka cala alxaniifiyati sahlati xaniifiya sahla ayaad kor taagan tahay oo diin qof islaamaad tahay diinkuna waa diin fudud marka shaki iyo xaraj hisgelini w baabu nahyi can akli اljallaalati wa albaaniha baabu bayaani nahyi iska reebiddii layska reebay caddaynteedii baabaya can akli اljallaalati neefka saxrada cuno wa albaanihaa iyo caanaheeda iska reebidda layska reebay neefka saxrada cuno hilibkiisa iyo caanihiisa iska reebidda layska reebay qaala aljallaalatu waxaa weyn marka hiya alatii taakulu alcadira waa midda wasakhda cunto oo xaarka iyo cunto qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa cabdatu can muxamed bni isxaaq can ibni abi najiixin can mujaahidin can ibni cumara qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay can akli ljallaalati in la cuno neefka saxarada cuno iyo albaaniha caanihiisana waa reebay ayb waana xadiid saxiix oo markaa inkastoo ibnu isxaaq cancanadiis ku jirto haddana siyaabo fara badan oo kala duduwan buu u soo arooray khaaabi waxa uu yidhi aljallaalatu hiya alibilu alatii taakulu ljallata waa geela saxrada cuno wa hiya alcadiratu ayb kuriha aklu luxuumiha wa albaaniha tanasuhan wa tanadufan in hilibkeeda iyo caanaheeda la cabaa waa la diiday nadaafad darteed baa loo diiday xaaraan ma ah nadaafad waa darteed waxaa loo diiday wadalika annaha ida اqtadat biha hadday waxaasi cunto ka dhigata iyo nafaqo wujida natnu raa'ixatihaa fii luxuumihaa raa'ixadeeda urkiisa ayaa hilibkeeda laga dareemayaa wahaada idaa kaana haalibu calfihaa minhaa goorbaa marka hilibka laga dareemayaa iyo caanaha waa hadday inta badan waxay cunto hadday tahay saxradan haalib hadduu u yahay fa amaa idaa racat ilkala'a laakiin hadday daaq daaqdo wactalafat ilxabba xubuubta ay cunto guryaha loogu keeno buunshaha iyo waxa la midka ah wa kaanat tanaalu min dalika shay-an min aljannati oo markaasi waxa ay ka hesho marmar saxaro iyo wax noocaasoo kale halkoomar camal ama ay ka hesho ay sidaa marka ku cunto falaysat bijallaalatin ma la dhihi karo neefka marka jallaalo waayo goormaa la dhihi karaa waxa ugu badan ou cuno hadday saxarada tahay laakiin waxa ugu badan haddaanay saxarada ahayn jallaalo maaha neefka ayb falaysat bijallaalatin wainamaa hiya kaddajaaji wanaxwiha min alxayawaan alladii rubamaa naala shay'a minha ayb marka see xukunku marka culammada see noqonayaa ayb abuu xaniife iyo asxaabtiisa iyo shaafici iyo imaam axmed iyo waa kahdeen oo waa karaahay dhaheen neefkaas in la cuno hilibkiisa waxay yidhaahdeen laa tu'kaluu xataa tuxbasa ayaaman lama cunaayo hilibkiisa haddii la rabana in la qasho waa in dhowr maalmood la xabiso meel lagu hayo ayb oo markaasi calaf iyo aan ahayn waxaas la siiyo hilibkeedu markuu soo wanaagsanaado in layska qasho qaar marka saddex maalmood ayay sheegayaan in guri lagu haayo ama meelo kale lagu hayo saasaana marka culammadu ay u badan yihiin qaala xadaana bn اlmuhanى qaala xadaanii abu caamir qaala xadaanaa hishaam can qataadaةa can cikrimata can ibni cabaas ana الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga nahaa can labani اljallaalati neefka saxarada cuna caanihiisa ayuu reebay rasuulka sal slam qaala xadaanaa axmed bnu abi surayj alraasiyu qaala akhbaranii cabdullaahi bnu jahmin qaala xadaanaa camru bnu abi qays can ayuuba asakhtiyaaniy can naaficin can ibni cumara qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu reebay can iljallaalati xoolaha markaa saxarada cuno fil ibili geela dhexdiisa ah an yurkaba calayha in la fuulo ayuu reebay ow yushraba min albaaniha ama caanaheeda la cabo ayuu reebay xadiidkan marka in la isticmaalo ayuu ku daray rukuub ahaan loo isticmaalo ayb waxaase marka loo badan yahay cuntadeeda hilibkeeda iyo caanaheeda in dhowr maalmood markii la xiro calaf la siiyo kadibna waa layska qashaa wax karaaha kuma jirto haddii isagoo sidiisaas ahna la qasho isagoo sidiisa ah haddii la qasho waa karaaha baa lagu dhacay hadda taxriim laguma dhicin hilibkuna waa xalaal baabun fii akli luxuumi اlkhayli fardaha hilibkooda cunistiisa caddaynteediibu u baab yahay yacnii ilbaha fardaha faraska ma la cuni karaa hilibkiisa قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي وهو محمد بن علي بن الحسين زين العابدين قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي مرك ويلكي سويا محمد بن, محمد بن علي أبو جعفر الباقر يعني أبو جعفر الباقر سيقول حسين علي جعفر الصادق isagaana kunyo looga dhigay jacfar saadiq aabbihiisu ahlu beytka nebiga uu ka mid yahay badanaana jaabir oo axaadiidka ka wariyaa moxamed ilbaaqir ama abu jacfar ilbaaqir wuxuu ka wariyaa jaabir xadiidka dheer ee sifatu xaji nebiy sal ll salam jaabir ninka ka warinaa isaga wa marka ahlu beytka nebiga saxaabada saanay uga faa'iidaysan jireen ayb ee waxaan shiicadoo kale ma ahan oo iyagu ay ka dhigaayaan saxaabadii iyo ahlu beytka in dagaal ka dhexeeyo can jaabir bni cabdilaahi qaala nahaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu naga reebay yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumi alxumuri hilibka geel hilibka yani dameeraha wa adina lanaa wuxuu noo idmay fii luxuumi alkhayli fardaha hilbahooda fardaha hilbahoodana waa noo idmay dameerahana waa naga reebay hilbahooda marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka in jaa-is uu yahay oo ay bannaan tahay fardaha hilbahooda in la cuno marka masaladan maalikiyada waxaa isku hayaan jumhuur ulculamaa maalikiyada iyagu waa diidaan deliilka ay u cuskadaan mustanadka ay u cuskadaan diidmadaasina waxaa weeyaan aayadda qur'aanka oo alla uu yidhi waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuhaa wasiinatan wayahluqu maa laa taclamuun waalkhayla waalbiqaala waalxamiira waa laysku daray bay leeyihin fardihii baqlihii dameerihii ayuu alle abuuray oo idiin abuuray maxaa loo abuurayna litarkabuuhaa inaad fuushaan marka lita'kuluuhaa lama dhihin bay leeyihin de siyaaqaas marka waa yahay in la fuulo baa aayadda lagu sheegay adiga laftirkaaga in la cuno laguma xarimin asalkuna waxaa weeyaan waa baraa'o waay asalku waa baraa'a lasliya waay aayaddanna daahirkeeda lafdi taxriima kama muuqo ayb marka aayaddan say deliil ugu noqonaysaa geela laftirkiisa markii laga sheekaynayo isaga waxaa la tilmaamay un iyo xoolihii kale iyo cuntadooda iyo caanahoodii iyo ayaa laga hadlay meel kalena wacalayha wacala alfulki tuxmaluuna lagu yidhi marka haddii la yidhaahdo farduhu litarkabuuhaa baa la yidhi in la koro yaa loogu talagalay saa darteed in la cuno looguma talagelin nas maaha oo taxriim tusaaya aayadda kama muuqdo ayb amaa fardaha dameeraha iyo baqlaha axaadiidaa lagu xarima eeg faraskiina si gooni a baa loo sheegay in axaadiidta hadda kanaa ka mida iyo kuwo fara badan bacda nebina waa la cunay fardo asmaa bintu abibakar iyo saxaabo badan baa qasheen bacdi alculamaa waxay leeyihin fardaha in la cuno karaaha ku jirto waa xayawaan lagu jihaado marka haddii isaga la qasho waxaa dhammaanaya wixii lagu jihaadayey taas marka iyadu waxaa weeyaan macno kale waay laakiin ma aslan hilibkiisu xaaraan miya mase waa xalaal marka laga hadlaba baab kale iyadmarka jumhuuru ahlilcilmi waxay dhahayaan fardaha hilbahoodu inuu xalaal yahay xadiidkan baana deliil u ah ay qabsadeen maalikiyada marka aayaddaa waxaa u dheer xadiid kale oo abu daa'uud keeni doono daciif ayb oo khaalid ibnu اlwaliid laga warinayo waadina lanaa wuxuu noo idmay fii luxuumi اlkhayli fardaha hilbahooda nebigu waa noo fasaxay oo waa noo idmay qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi qaal dabaxnaa yowma khaybara maalintii khaybar waxaan qalannay alkhayla fardihii walbiqaala baqlihii waalxamiira iyo dameerihii fanahaanaa rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu naga reebay cani ilbiqaali waalxamiiri baqlihii iyo dameerihii walam yanhanaa cani ilkhayli fardaha nagama reebin fardihii nagama reebin ayuu yidhi labadan waana laga reebay ayb xadiidkan isaguna waa xadiid saxiix isnaadkiisa ou saxiix yahay ayb abuzubayrna tadliiskiisa xama dhibaya meeshaano maxaa yeelay faqad saraxa bisamaaci cinda muslim riwaayada muslim ayuu wuxuu caddeeyey samaac ayb waa laga nabadgelay marka cidadan xadiidkana muslim baa warinaya xadiidkan aayaddana marka ma tusayso manfacada fardaha in la fuulo keliya inay ku kooban tahay aayadda ma sheegaysa oo nafci kale fardaha male aayaddu ma dhahayso qaala xadaanaa saciid bnu shabiib waxaywatu bnu shurayx alximsiyu qaala xaywatu xadaanaa baqiyatu can hawr bni yaziida can saalix bni yaxya bni اlmiqdaam ibni macdi karib can abihi can jaddihi can khaalid bni اlwaliid ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga nahaa wuxuu reebay can akli luxuumi اlkhayl fardaha hilbahooda in la cuno ayuu reebay wاlbiqaali baqlaha iyo wاlxamiiri dameeraha zaada xaywatu wakulli dii naabin min asibaac iyo mid kastoo mici u saaxiiboo dugaagga ka mid ah iyaduna marka nebigu waa reebay qaala abu daawuud wahuwa qowlu maalik sidaan marka maalig baa qabo oo inaan fardaha la cuni karin qaala abu daawuud abuu daawuud isagu wuxuu yidhi laa ba'sa biluxuumi اlkhayli fardaha hilibkooda wax dhiba ma laha walaysa alcamalu calayhi camalkuna marka sidan korkiisa ma aha yani sidan maalig qaba marka camalku sidaa kuma ma ahan walaysa alcamalu calayhi yani calaa hada alxadiid oo khaalid xadiidkiisu camalku saa ma ahan qaala abu daawuud wahaadaa mansuuqun abu daawuud waa sii wadaayo wuxuu yidhi wahaadaa kan xadiidkan khaalid mansuuqun weeyaan mid la nasakhay oo nahyigan khaalid oo warinaayo waa la nasakhay buu leeyahay qad akala luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda waxaa cunay jamaacatu min asxaabi الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam jamaaca asxaabta nebiga ka mida minhum ibnu zubayr wafadaalat bnu cubayd waanas bnu maalikin waasmaa'u bintu abi bakrin wasuwayd bnu kafala wacalqamatu wakaanat qurayshun fii cahdi rasuuli lah sal slam tadbaxuha qurayshna wakhtigii nebiga waa qalan jirtay fardaha xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku yidhi juska sagaalaad kitaab اdabaa'ix uu ku keenay xadiidkan marka xadiidkan oo khaalid isaga wuxuu ka yidhi sharaxuu ku dhex sheegay bukhaari isaga ma warinin qisada xadiidkan khaalida ayb isnaadka xadiidka khaalidna dacfi baa ku jira oo lidacfi baqiyata bni اlwaliid iyo walidacfi saalix bni yaxya bni اlmiqdaamkaas iyo wajahaalati abiihi intaasoo cilla buu leeyahay xadiidkan matnigiisana nakaaraa ku jirta oo nahaa can akli luxuumi اlkhayli wاlbiqaali wاlkhamiiri fardaha uu ku soo daray nakaara waxaa weeyaan nakaara ayaa ku sugan oo dikruhu yacnii wixii layska reebay inuu fardaha ku daray yaa nakaaro maxaa yal xadiidkii jaabir baan soo marnayoo waadina lanaa fi lkhayli fardaha waa noo idmay buu yidhi waana isku wakhti bay sheegaysaa marka baqlihii iyo dameerihii baa la reebay kan waa la idmay isaga marka wixii la reebay buu fardihii fardihiina ku daray nakaaradaasna matnigay uga jirtaa ibnu xajar marka wuxuu yidhi xadiidkan waxaa soo deliishaday maalikiyada xarimaysa fardaha in la cuno watucuqiba biannahu shaadun munkarun wuxuu yidhi iyaga marka waxaa looga daba tegey oo lagu tacqiibiyey xadiidkan waa shaad waana munkar lianna fii siyaaqihi annahu shahida khaybar xadiidkan siyaaqiisa waxaa ku jiro khaalid bin waliid inuu dagaalkii yani wakhtigii khaybar inuu joogay ayaa xadiidka lagu dhex sheegay xadiidkaasaa lagu dhex sheegay wa huwa khaطa'un waana khalad buuri fainahu lam yuslim ilaa bacdaha cala الصaxiixi khaalid wuxuu muslimayba khaybar kadib yani dagaalkii khaybar markuu dhammaaday kabacdi ayuu isagu soo islaamay maba jooginba marka wakhtiga wاladii jazma bihi اlأkaru ana islaamahu kana sanaةa اlfatxi wuxuu islaamay sanadii maka la furtay oo sanadii sideedaad ahayd yar qubayl alfatxi buu islaamay fatxu maka wax yar ka hor sanadii sideedaadna ah ilaa maka waxaa la furtay sanadkii sideedaad ramadaan waxyarbu isee ka hor islaamay amaa khaybar sanadkay ahaydna sanadii toddobaaday ahayd sanad ka hor waayaba xadiidkiina waxaa ku jira khaalid bin اlwaliid inuu xaadiray qisadaan marka nakaara iyada halkaa laftirkeeda uga jirto ibnu xajar siduu tilmaamaya waxaa kaloo xadiidka lagu cileeyey ana fi الsanadi raawiyan majhuulan sanadka raawi majhuula inuu ku jiro waxaa kaloo lagu cileeyey tadliisu yaxyaa wa ibhaamu الrajuli riwaayo kaloo marka lagu xoojin lahaa baa jirta iyadana cil ay leedahay tadliis yaxyaa baa ku jiro calaa kullin marka xadiidkan wax isxoojinayo ma leh waa daciif marka waxa saxdaana waxaa weeye riwaayada bukhaari iyo muslim iyo ku sugan oo fardaha in markaa la qashay xilligii rasuulka nebiguna idmay weliba riwaayada iyada waadina lanaa fi lkhayl fii luxuumi اlkhayli dhahayso waxay tilmaamaysaa waxa idmay inuu rasuulka yahay sala اllahu calayh ali wasalam oo waa la cunay laakiin nebigu ma ogeyn sida maalikiyadu dhahayaan inaysan ahayn waadina lanaa ay waadina rasuululahi sal l slam lanaa nebigu annagou noo idmay bay leeyihiin ayb meeshan kale oo ibnu xajar ka sii hadlayoo wahaadaa mansuukunta dhehayso meeshaan marka naski ma yaalou leeyahay ibnu xajaroo abu daawuud buu meeshaan marka ku tacqiibiyey oo wuxuu yidhi annasku laa yahbutu biاlixtimaal taariikhda in la og yahay waaye naskigana ixtimaal kuma sugnaanayo uma qaala markaa kadib buu wuxuu yidhi bal اladii yadharu ana alxukma fi اlkhayli wاlbigaali wاlxamiiri kaana cala اlbaraa'ati اlasliyati xugunkii awal ay ku bannaanaayeen dameeraha iyo fardaha iyo baqasha baqlaha wuxuu ahaa albaraa'a alasliya ee xugun sharci ah oo soo degay oo in dameero la cuno oo fardaha la cuno oo la cuno baqlaha la cuno ma jirin xukunka usuulfiqiga albaraa'a alasliya mararka qaar waxay yidhahdeen alxukmu alcaqli lianna wax sharciya maaha iyada baraaal asliya waxaa la yidhahdaa waxa intaan sharcigu xarimin xalaal waayana lama dhihi karo xaaraan waayana lama dhihi karo aslan saas waa shayga intaan sharciga soo degin waa xalaal ama waa xaaraan wax la dhihi kara ma laha ilaa cilmibay u baahan tahay baraa'adaas marka isagoo baaqi iskaga ah ayaa marka maalinkii khaybar nebigu uu xarrimay fardaha ee in la cuno dameeraha iyo baqlaha markaasaa waxaa loo malayn karaa maadaama iyaga saddexdooda ay garab taagan yihiin sida badan oo laysku dhinac sheega mar walbo ayaa wuxuu ka cabsaday in loo qaato farduhuna inay sidaas oo kale yihiin uma markaa fardihii nebiga waa idmay labadaanna waa xarrimay marka baraa'a alasliya haddii inta laga tago xugun sharciya la aado naskhi lama dhaho marka baabunaskhi ma ahan waxaas dhacan ile naska naasikha waxaa shardi ah mid ka horreeyey oo la nasakhaayo inuu jiro midkaas ka horreeyana waa inuu ku soo arooro si sharciya inuu soo arooro ee baraa'a alasliya ma ku filna hadda maalan khamradu awal waa la yska cabi jiray waa la xarrimay markii dambe ma waxaa la leeyahay aayaadka khamrada waxay nasakheen khamrada bannaanaanshadeedii ma la dhahayo lianna aayad ama xadiid khamre halacada dhahaysa ma jirin awelba ayb markaa naskhiga marka la joogo waa rafcu xukmin sharciyin xukun sharci baa la kor yeelayaa bimuta'akhirin marka ama waxay yidhahdeen rafcu xukmin sharciyin habata fi sharci ayay ku darayeen habata fi sharci baraa'a lasliya baxaysa halkan marka ibnu xajar wuxuu leeyahay dameeraha dameeraha iyo baqlaha iyo farduhu baraa'a lasliyay ku bannaanaayeen oo qofkii isticmaalaya uu ku isticmaali jiray markii naskan uu yimidna dameerihii iyo waxaa la xarimay baqlihii waxaa loo malayn karaa marka dameerihi fardihiina in la haleeshiiyaa dhici lahayd si aan loo haleeshiininba iyaga si gaara marka uu uga reebay binnasi marka nebiga uu u idmay sala allahu calayh waali wasalam sidaasuu tilmaamay marka meeshan wahaadaa mansuuqun xugun ka horreeyo la nasakhaa ma jiro oo fardaha inay xaaraan yihiin sheegaayeen xugun ka horreeyo oo fardaha reebay oo in la cuno reebay oo saxiix ah oo sariix ah ma jirin marka marka dambe waa la oggolaadayda la leeyahay ama waa la banneeyey macnaheedu maahan marka in xugun ka horreeyo nahyi uu nasakhaayo ibaaxadan ay nasakhayso baabun fii akli اlarnabi bakaylihii cunistiisa caddayntii wixii ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay ayb alarnabu waa ismu jinsin lildakari wاlunhaa bakaylaha labiyo dhadigiisaba waxaa la yidhaha arnab wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa lildakari ayضan dakarka bakaylaha waxaa kaloo la yidhaahdaa alkhusar calىa wasni cumar ayb magacaana marka wuu leeyahay kan yarna waxaa la yidhaahdaa buu yidhi khirnaq jinsigaas marka bakaylaha cunistiisa waxa ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can hishaam bni zaydi can anas bni malikin qaal kuntu hulaaman baan ahaa wiil yar xasawaran qaangaar ku dhow oo kuray ah xasawaran mid yaroo qaangaar qaangaarnimona ku soo dhow ayaan ahaa ay qaaraba albuluuq ibnulasiir nihaayada saasuu ku yidhi maaddatu xaswara maaddadaas waxaana sidaa loogu magacaabay xaswaratu اlardi wahiya araabiyatu sagiiratu dhulka meesha yanii taagga yarka ale ayaa waxaa la yidhaahdaa xaswara marka meel yaroo dhulka kor uga soo fiiqan oo taagagaa yarkaa ayaa la yidhaahdaa iidadaa looga soo caariyo qaatay marka kan ilmaha yaryarkae markaas soo kacaya qaangaarnimada ku soo dhow ayaa waxaa la yidhaahdaa xasawaran kuntu waxaan ahaa khulaaman wiil yar baan ahaa xasawaran oo qaangaar ku dhow fasidtu arnaban waxaan ugaaray bakayle fashawaytuhaa waan shiilay fabacaثa macii abuu dalxata ila diray abuu dalxa bicajuzihaa dabaqanaanteeda ama meesha dambe yanii ayuu ila diray ila nebiyi sal اllahu alayh ali wasalam nebiguu ila diray faataytuhu bihaa waan ula imidoo waa u keenay markaa nebigu wau keenay isna wau qaatay waxaa laga qaadanayaa marka bakaylaha cunistiisu inay bannaan tahay oo xalaal u yahay قال xدثنا يحيى بن khلف قال xdثnا روح بن عباadة قال xdثnا محمد بن khالد قال سمعت أbي khالد بن الxwayriث أنa cبداللahi بن cمر كاna بالصفاaح cبداللahi بن cمر بن الcاaص ayaa wuxuu joogay sifaax meesha la yidhaahdo asifaax mucjamu lbuldaanka yaaquut alxamawi wuxuu leeyahay waa mowdicun bayna xunayn wa ansaabi alxaram waa meel u dhaxaysa xunayn iyo xaramka calaamadihiisa ansaabi alxaram waxaa weeyaan xaramku meelaha uu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado calaamadou lahaa jira ilaa haddana waa leeyahay calaamadahaas xaramka iyo xunayn meel u dhaxaysaa sifaax la dhihi jiray qaala muxamedun moxamed waxa uu yidhi makaanin bimaka makaan maka u dhow meel maka agteeda wa anna rajulan nin jaa'a biarnabin ayuu la yimid ayuu la yimid bakayle qad saadahaa uu soo ugaaray faqaala waxa uu yidhi yaa cabdallaahi bna camrin maa taquulu maxaa leedahay bakaylahan qaala waxa uu yidhi qad jii'a bihaa ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigaa loo keenay wa ana jaalisun anoo fadhiya falam ya'kulhaa ma cunin walam yanha can aklihaa cunisteedana ma reebin wa zacama wuxuuna sheegtay wuxuuna sheegay annahaa taxiidu bakayluhu marka indhiig ka yimaado xaysho ayuu sheegay buu leeyahay marka xadiidka isnaadkiisu dacfi baa ku jira moxamed bnu khaalid bn اlxuwayri iyo aabbihii baa ku jiraan iyaguna jahaala ku sugan ayb marka waa xadiid daciif ah kii horaa saxeix ah marka bakaylaha in la cuni karo iyay tusaysaa kan laftirkeeda hadda xadiidkan laftirkiisa ma tilmaamayo nahyi ayb oo marka falam yaakulhaa walam yanha canha mana cunin mana reebin yanii ibaaxay tusee taa laftirkeeda baabun fii akli اdabbi dabbada cunisteeda wuxuu ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay addabbatu waxaa weeyaan marka meeshan xijaaz iyo dhulkan aad ugu badan xijaaz oo dadkiisa dadkooda reebaadiyaha ay cunaan dayb ayaa la yidhaahdaa marka innaga dhulkeenna ma joogto af soomaalina ma laha addabbatu hiya adabbatu wax annaga aan naqaanba maba ahanba abeese lugaalayduna maahan tafsiir sax ah oo lagu fasiro abeese lugaalayda waxaa carabiga lagu yidhaahdaa waral alwaral ayaa la yidhahdaa waaw raa iyo laam marka tan iyo dabba iyo abeese lugaalayd meelna iskama shabahaano wax farqi weyn baa u dhaxeeya ayb middaan marka abeese lugaalayda ama aan naqaanoon aragno iyadu wax la cuno ma leh bal waa sun ba ayb laakiin middan dabbada iyada oo dadkan ay cunaan sun maaha iyada dhulkaas xijaaj ayayna joogtaa waxuuna ku qawaamiistan sawirada iyo leh waa ku taallaan iyadoo sawiran munjidka iyo meelahaas qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbaةu can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaas ana khaalatahu habaryartiis ahdad ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alيyh ali waslm nebigay u soo hadiyeysay samnan subag wa adubban iyo yani baashaas dabbada wa aqitan iyo caano qalalan caano qallalan oo gabalgabal ah fa akala min asamni subagii wuu ka cunay wa min alaqiti iyo caanihii qallalnaa wa taraka aladubba dabbooyinkiina waa ka tegey taqaduran yacnii isagoo markaasi kahanaayo shaki ma aha oo markaa uu shaki ku jira maaha rasuulka sal alla ly slam laakiin isagoo markaasi kahanaya maadaama waxuu yaqaano aanay ahayn wa ukila calaa maa'idatihi xeeradiisii ama miiskiisaa lagu cunay walow kaana xaraaman hadduu xaaraam ahaan lahaa dabbadu maa ukila calaa maa'idati rasuulillahi sal l slam nebiga miiskiisa laguma cuneen ama xeeradiisa laguma cuneen hadday xaaraan tahay marka inaynan xaaraan ahayn waxaa laga qaatay iqraarka rasuulka sal l slam uu qiray de qofku inuu cunto kastaa cunaana shardi maaha oo nebiguna wax walba cuna qasab maaha xukunkii waa caddeeyey iqraaruu ku caddeeyey isagiina wuxuu yaqaanay ma ahayn ayb qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can ibni shihaab can abi umaamata bni sahli bni xunayf can cabdillaahi bni cabaasin can khaalid bni اlwaliid annahu dakhala maca rasuuli illahi sal l slam nebiga ayuu la galay beyta maymuunata maymuuno gurigeeda fa utiya bidabbin baa loo keenay dabbo maxnuudin la shiilay ama yacnii maxnuudin yacnii la hogeeyey oo aan saliid iyo waxba lagu karinine ta qoryo la saaray ama biro dabka markaasaa loogu hogeeyey fa ahwaa ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam biyadihi nebiga gacantiisii ayuu markaasi ayuu ku foorariyey oo gacantiisiibuu marka la aaday faqaala bacdu niswati naagihii qaarkood baa waxay yidhaahdeen allaatii fii beyti maymuuna guriga maymuuno joogeen akhbiruu rasuula اllahi salى اllahu alayh waali wasalam nebiga u sheega bimaa yuriidu wuxuu doonayo an yakula minhu inuu ka cuno waxa uu rabo nebiga inuu cuno ma ogee u sheega faqaala waxa uu yidhi huwa dabbun waa dabbo farafaca rasuulu llahi sal l slam yaddahu nebiga gacantiisii korba u qaaday qaala waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi xaraamun huu xaaraan miya rasuulkii allow qaala laa buu yidhi maya walaakinahu laakiinse lam yakun biardi qowmii qoomkayga dhulkooda ma aanu ahaanin oo waxaan aqaana ma ahanoo dadkeennu yaqaanaan ma aha faajidunii waxaan isdareemayaa oon is arkayaa acaafuhu inaan dhibsanayo oon markaas yacnii aan ka yaqyaqsoonayo qaala khaalidun fajtarartuhu waan soo jiitay faakaltuhu waan cunay wa rasuulullahi sal l slam yanduru nebigoo eegaayo ay fiirinayaan cunay buu yidhi markhaalid marka isagaa soo jiitay uu cunay marka nebigana waa fiirinaya day xaaraan tahay marka ma yeeleen rasuulka sal l slam bani aadamka marka qaarna hadda waxay ka iyagu ay ka aynan jeclaysanaynin naftooda aanay jeclaysanaynin qaar kalena jeclaysan karaan qaala xadaثna cmr bnu cawn qaala akhbarana khaalid can xusayni can zayd bni wahbi can haabit bni wadiicata qaal kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alيه ali wslam nebigan la jirnay fii jeyshin jeysh dhexdii maca jeyshin faasabnaa dibaaban waxaan asiibnay oon soo helnay dibaaban dabbooyin qaala fashawaytu minhaa dabban mid baan markaas ayaan shiilay oon dubay faataytu rasuula اllahi sal ll slam aan ula imid fawadactuhu bayna yaday hortiisaan dhigay qaala waxa uu yidhi faakhada cuudan buu qaatay faakhada nebigu wuxuu qaatay cuudan laan facadda wuu tiriyey asaabicahu farihiisii buu tiriyey bihi bilcuudi buu ku tiriyey laamtii damiirka markaa saabicahu yuu u laabanaya dabbada facadda nebigu wuxuu tiriyey asaabicahu asaabica adabbati dabbadii faraheedii buu tiriyey bihi bilcuudi laantii buu markaa ku tiriyey waa xisaaay kow laba saddex afar uma qaala markaasuu wuxuu yidhi inna ummatan ummad min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ahayd musikhat waa la tirtiray oo waa la beddelay suuradoodii baa alla beddelay musikhat waa la masakhay dawaabba fil ardi iyagoo markaasi xayawaanno dhulka ku soconaya ah yaa loo masakhay yaa loo beddelay wa innii laa adrii aniguna maogi ayu dawaabbi daabbooyinka tee ahoo hiya iyadu ay tahay qaala falam yaakul walam yanha mana cunin mana reebin waxaa jiri jiray ummad reer bani israa'iila xayawaan laga dhigay daabbooyin dhulka ku socda laga dhigay inay kuwan yihiin ma ogi buu leeyay nebiga sal l slamhadda xadiid kalaa soo arooray isaga dhahayo ummad haddii la masakho oo la beddelo suuradooda xayawaan loo beddelo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacnii ma sii baaqi yeelo saddex maalmood gudahood waa la baabbi'iyaa hadda xayawaankan dhulka joogo xayawaan awal bani aadan ahaa jira ma jira xayawaan inta xayawaannimadii ka baxay bani aadan noqdayna ma jiro xadiidkaas marka kuwii reer bani israa'iile marka yowmu sabti yanii ka xeeladaystay ee uu ilaahay yidhi falamaa catow cammaanuhu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin kuwii la yidhi xayawaan hadda dhulka ku nool ama tafiir ka farcantay ma jiro markii xayawaan loo bedelay haddana waa layska halaagay oo waa la tirtiray ayaga dhan marka xadiidkan iyo kaasee loo jamcinayaa mar kuwaas cownulmacbuudka wuxuu leeyahay qaala fii mirqaati sacuud mirqaati sacuudka waxaa iska leh suyuuطi waa tacliiqaad abu daawuudka uu ku leeyahay qaala fii mirqaati sacuudi qaala shaykhu cizuuddiin bni cabdisalaam cizi bni cabdisalaam baa wuxuu yidhi kayfa yujmacu bayna haada wa bayna maa warada ana almamsuuka laa yaciishu akara min alaaثati ayaami walaa yucqibu see loo jamcinayaa xadiidkan iyo kii dhahayey wixii la bedelo oo suuradooda dadka la bedelo saddex maalmood ka badan ma noolaadaan walaa yucqibu waxna ma reebo oo yacnii wax ma dhalo oo mid duriyo iyo ka sii taga ma noqdo labadan see loo jamcinaya waljawaabu jawaabku waxaa weeyaan buu yidhi ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga kaana yukhbiru ashyaaa waxbuu sheegi jiray kaana kaana ayb yukhbiru biashyaaa waxyaaba ayuu markaa nebigu sheegi jiray mujmalatan si duuduuba u sheegi jiray uma yatabayanu lahu markaa kadib ayaa ayay u caddaa jirtay rasuulka sal ا slam ayb intuu wax si mujmala u sheego ayaa bayaankiisa gadaal inta looga waxyoodo gadaal ka sheegi jiray wa haada wuxuu yidhi kamaa qaala fi اdajaali sidii uu dajaal ka yidhi oo dajaal muxuu ka yidhi in yakruj hadduu soo baxo dajaal wa ana fiikum anoo idinku dhex jiro fa ana xajiijuhu anaa la doodayo ayb uma aclama bacda dalika wuxuu dadka ogeysiiyey markii dambena innahu laa yakruju ilaa fii aakhiri zamaan inuusan soo baxaynin ilaa aakhiru zamaanka maahan tan taasoo kale waay buu leeyahay markii hore nebigu lama ogeysiinin in aynan noolaanaynin wixii saasoo kale ah dad dad haddii suuradooda la bedelo suurad xayawaan loo bedelo in aynan iyagu sii noolaanaynin ma ogeyn nebigu sal l slam taala xadiidkan marka waa qabla intaan axaadiidtaas loo waxyoonin ayuu ahaa markii dambena waa loo sheegay inaysan noolaanaynin oo wax duriyo ah iyo wax tafiir ah inaysan reebi karin ayaa loo sheegay markaasuu sheegay isna yacnii calaa kulli xaal waa laba xaaladood xaalad oo ogaa xaalad uusan ogayn iyo markii dambe loo ogeysiiyey oo dib ka ogaaday ayaa lagu kala xambaaraya wax tacaarud ah marka ma jiraayo ayb qaala xadaana marka waxaan dadka marka labada dhinacba dad marka bani aadan ahaa jiray oo xayawaan noqday oo hadda xayawaannimo ku dhaldhalo ma jiraan dad iyaguna ayawaan xayawaan awal xayawaan soo ahaan jirayoo bani aadan noqdayna ma jiro bikhilaafi waxaan lagu dhiga tadawurka maadooyinkan marka tadawurka ay dhahaan ama evolutionka ay yidhaahdaanoo bani aadamku siduu u soo kacay iyo waxaas laga sheekaynaya wax jira maaha bal xataa waxaa ka qayliyo kirishtaanka kirishtaanka xataa waxay yidhahdaan waxaan khalad waayo waxayna ka soo horjeedaa dadku inay aadam iyo xawaa ka imaadeen walidaalika meelaha ay kirishtaanku ku xoog badan yihiin ama manaahijtu ay saamaynta ku leeyihiin oo iyaga waddamadooda lagama dhigo waxaas meelahan muslimiintana qashin kasta loo soo tuuraya waxaasaa lagu dhigayaa marka evolutionkaas iyo gerigu waagii hore waa gaabnaa jira dhulkuu ku dheganaa geedaha dhulka ka dhammaaday gaagaaban kuwa dhaadheer ah marka geedihii ay soo hareen siduu nafta ula dadaalayo ula dadaalayo isu cirbo dheeraysane waa dheeraaday qoor dheer baa u soo baxay farasku sidaan umeya kaa jirin waa gaabnaan jiray hal farood hal far ayuu lahaa waxaas waxaasay sheegaan marka sidai u soo socday usoo socda xaaladda bani aadamku daanyeernimuu soo maray waa soo socda kasoo tadawuray leeyihiin ayb qawaacid baanbaanay marka samaynayaan albaqaa'u lilaslax iyo hadba waxaa haraaya midka deegaanka u habboon wixii deegaanka mulaa'im aan u ahayna waa baaba'ayaanay leeyihiin wax jinnijaan waay oo cilmi lagu sheegayo marka dadka haddii la yidhaahdo waxaan ogaa jiray waa waxaan marka la yidhaahdo waxaan sax maahan diin ahaan waa u qaldan yihiin iyo haddii la yidhaahdo wax aan ilbax ahayna loo maleeyo qofka saas dhahaya iyada marka waxaan cilmi xaqiiqi ah oo yacnii maahan yacnii maanta la taabo kara ma aha waa nadariyaad wax maskax laga keenay oo nin intuu iska seexday khamraysan habeenkii intuu seexdayba waxaan la yimid nadariyaadkan iyo afkaartan marka afkaartii ma noqonayaan marka saynis waay lama dhihi karaan saynisku isagu waa xaqaa'iq la taabo karoo jiro isagii diintana ma iska hor imaanayaan ayb ilaa xaqiiqo waadix ah oo jirta diin ka hor imaan maayan ayb laakiin wax nin uu maskaxdiisa ka soo rakibay waxaas wa waa cilmi lagama dhigi kara isaga قال xدثنا محمد بن cوف الطائي أن الحكم بن نافع xdثهم قال xdثنا بن عyاaش عن ضمضم بن زرعة عن شhريح بن عubaيد عن أبي rاشhد الحbrاني عن عبدالرحمن بن شhبل أن رsuuل الlه صلى اه وسلم نهى عن أكل لحم الضب ayuu reebay ayb dabada hilibkeeda ayuu reebay waa xadيiث munkar ah isnaadkiisuna ma xoog badno khaطaabi sida uu tilmaamay bayhaqina wuxuu yidhi hada yanfaridu bihi ismaaciil bnu cayaash ayaa la gooni noqday isagana dacfi ayaa ku jiro axaadiidta aan ahayn shaamiyiinta uu ka warinayo kuwaan ahayn imaamu dahabina miisaanu lictidaalka iyo siyar aclaami nubalaa tarjamada ismaaciil ibnu cayaash xadiidkanuu keenay markaasuu yidhi haadaa xadiiun munkarun waa xadiid munkar ah siyarka isagu wuxuu ku ziyaadiyey wa uraahu mursalan waxaan u malaynayaa inuu mursal yahay waa daciif marka xadiidkan baabun fii akli laxmi اlxubaara ayb shimbiraha alxubaara waxaa la yidhaha shimbiraha shimbir marka qoor dheer oo luqun dheer ayb shimbir marka luqunteedu aad u dheer tahay oo nooc shimbiraha ka mida waayo oo luqumahoodu ay dhaadheer yihiin ayb قال قال xدثنا الفضل بن سهل قال xدثنا إبراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي قال xدثني بريه بن cمر بن سفينة بريه waa naanays magaciisa waxaa la yhaha إبراهيم بن cمر بن سفينة إبراهيم بن cمر بن سفينة وهuو mستور أخرج xديiثه أبو داود والترمiدي عن أبيه وهuو cمر بن سفينة مولى أم سلمة صدوق أخرج xديiثه أبو داود والترمiدي عن جده قال safiina waay marka awowgiis qaala akaltu maca الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga ayaan la cunay maciisa laxma xubaaraa shimbirahaas oo qoortoodu dhaadheer tahay ayaan hilibkooda nebiga la cunay marka waa in hilibkeedu bannaan yahay n xalaal yahay alxubaara marka waa nowcun min anwaaci quyuur nooc shimbiraha anwaacdooda ka mida shimbiraha iyaga marka wixii ciddi ku ugaarsadoo kale oo sida gorgorka iyo gallayrka iyo waxyaabahaasaan la oggolayn cunistooda wixii aan ciddiyo ku ugaarsanin oo iyaga shimbir iska caadi ah hilibkooda marka in la cuna waxba dhibaato malaha wbilahi towfiiq sal